Munaasabad ay ku qalinjibinayaan in ka badan boqol labaatan iyo lix arday oo dhammaysatay qaybaha kala duwan ee caafimaadka sida gargaarka degdega oo mulisanimada iyo barashada daawada kana aflaxay iskuulka alyaasir ayaa lagu qabtay magaalada beledweyne waxaa ka qayb galay munaasabada maamulka iskuulka macalimiin waalidiin ardayda qalinjibisay iyo marti sharaf kale maamulaha iskuulka alyaasir cabdiqani maxamed cabdi ayaa ka waramaya ardayda qalinjibisay halkaani maanta waxaan ka sagootinaynaa arday dhammaysatay maadada caafimaadka qaybaheeda kala duwan hadday tahay dhinaca caafimaadka guud iyo hadday tahay dhinaca shaybaarka nafaqaynta nafaqadarida iyo barashada umulisanimada runtii waxaan sagootintaasi ugu talagalnay ama adinka idinku marti qaadnay inaad dhammaantiin markhaati ka ahaataan in ardaygaani ee maanta ka qalin jibinaya dugsiga alyaasir in lagu soo bixiyey juhdi iyo dadaal dheeri ah awoodna u leeyahay in uu ka jawaabo baahi kasta ee caafimaad ee ka jirta magaalada intaasi kadib dugsiga alyaasir taariikhiyan ee horaa loogu waramay waa dugsiga ugu horeeyey ee caafimaad ee laga furo magaalada beledweyn qaar ka mid marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ay ardaydu ugu hambaliyeeyay heerka ay soo gaareen runtii waxaan rajaynaynaa insha allah farxaddiina waa idinla qaybsanaynaa annagana qaybaan ka nahay waxaan u mahad celinaynaa sidoo kaleeto bahda saxaafadda kaamirmaanada oo xafladan ayadana quruxda badan ka qayb qaatay mar labaad iyo mar saddexaad waa adii hambalyeynaynaa dardaarankayga ugu dambeeyey wuxuu yahay waxa aad barateen sii horumariya dadkiina iyo naftiina iyo deegaankiina wax ugu qabta insha allah waan idinku bogaadinaya insha allah hadduu ilaah yidhaahdo cilmiga aad barateen waa cilmi maaragtay muhiim u ah bulshadeenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna waan bogaadinayaa warkama sii dheerayna asxaabtaydbaa iga dambayso waana cudur daaranaya ma hadal badnayn waa mahadsantihiin cabdiqani iyo tiimkiisa iyo ree alyaasir dhammaanteenba hambali hambali hambali dufcadan ayaa dufcaddii lix iyo tobanaad ee ka qalin jibiso macadka alyaasir ee magaalada beledweyn tan iyo markii la aasaasay